madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa wasiirada wasaaradaha beeraha biyaha bay-ada qorsheynta iyo xanaanada xoolaha ku wareejiyey gaadiid loogu talagalay in lagu dardargeliyo howlaha shaqo ee mashruuca barwaaqo munaasabada loogu wareejinayay gaadiidkan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirada wasaaradaha lagu wareejiyey gaadiidka iyo xubno ka socday maamulka degmada baydhabo ee gobolka baay xuseen maxamuud sheekh xuseen wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey gaadiidka iyo mashruuca loogu talagalay waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaad nagala soo qaybgasho madaxweyne barnaamijkan xafladdan ee lagu wareejinayo gaadiidkan oo uu qayb ka yahay mashruuca barwaaqo oo ah mashruuc world bank uu u fidiyey dalka soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo mashruucan qayb ahaan uu yahay qaybtii labaad qaybtii horena uu ahaa biyooleh qaybtanoo toban milyan dollar ay ahayd oo maaragtay uu qayb ka yahay gaadiidkan iyadoo wasaaradaha la shaqeeya wasaaradda qorsheynta oo koordineetarka ah mashruucan wasaaradihii maanta nala shaqaynaya sida wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa wasaaradda biyaha wasaaradda environmentiga ayaa gaadiidkan loo keenaya wasaaradda qorsheynta marka madaxweyne aad bay noogu tahay mashruucanna waxa weeye mashruuc lagu horumarinayo dhinaca biyaha environmentiga xoolaha maaragtay qaybahaas oo dhan iyo beeraha lagu horumarinayo oo dadweynaha deegaanada koonfur galbeed oo dhan lagu gaarsiinayo ayaa gaadiidkanna loogu shaqeeyo ayuu qayb ka yahay cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa u mahad celiyey bangiga adduunka oo maamulka koonfur galbeed ka taageeray wareejinta gaadiidkan marka ugu horreyso munaasabaddan qiimaha badan oo lagu wareejinayey gaadiid loogu talagalay wasaaradaha beeraha environmentiga wasaaradda deegaanka xanaanada xoolaha iyo biyaha iyo qorshaynta oo wasaaraddii hagaysa ahayd qalabkan quruxda badan iyo gaadiidkan lagu wareejinayey yaan maanta ka qayb galnay runta sharafay noo tahay horumarka dowladnimaday ka mid tahay tillaabooyinka fiican iyo shaqo wanaagay ka mid tahay xiriirka dhow ee ay wasaaradaha la leeyihiin iyo sida ay waajibaadkooda u gudanayaan bay qayb ka tahay waana wax aad loogu farxo asadkan quruxda badan iyo gaadiidkan quruxda badan oo lagu soo wareejiyey wasaaradda qorshaynta oo runtii wasiirkeeda uu qayb ka ahaa iyo wasaaradda waa uga mahad celinaynaa xiriirka fiican oo wasaaradaha iyo hay-adaha ay u samaysay waa ku mahadsan yihiin sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa mashruuca barwaaqo iyo bangiga oo lacagta bixiyey labadaba waa u mahadsan yihiin
gaadiidkan ayaa door muhiima ka qaadanaya howlaha shaqo ee mashruuca barwaaqo kaasi oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada gobolada baay iyo bakool